ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka saalax axmed jaamac ayaa maanta magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ka daafuray bixinta ruqsadaha adeega korontada munaasabada lagu daafurayay bixinta ruqsadaha adeega korontada oo ay soo agaasintay wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa waxaa ka qeybgaliyay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda dhexe iyo xubno ka socday shirkadaha bixiya adeega korontada cabdulaahi axmed dayib maareeyaha hay-adda korontada qaranka ayaa ugu horeyn ka warbixiyey muhiimadda munaasabadan daafurka bixinta ruqsadaha la siinayo shirkadaha bixiya adeega korontada dalka oo runtii maalin taariikh ah oo aada u weyn ah saa ogsoontihiin waxaa u dambeysay wakhti fog oo dowladdii dhexe horey burburtay ayaa ugu dambeysay in laysan ama shati la siiyo shirkadaha intaasna way soo shaqeynayeen oo qaabab kale oo ayagii dowladda ay isku fahamsanayeen lagu shaqeyn jiray marka maanta inaan u gudubno steebkaas ah in aan gaarno inaan ruqsadihii bixino sharaf inoo tahay saa ogsoon tihiin tamarta wadanka iyo korontada marxalado badan ay soo martay waxayna la kobcaysay mar walba oo isbedel ay kula jirtay dowladiska soomaaliya heerarku soo marayay waa ilaahay mahadiis runtii eventigan inuu qabsoomo oo howshan aadka u ballaaran ay dhacdo waxaa uga mahad celinaynaa wasiirka wasaaradda tamarta oo runtii dardargelin iyo dhiiragelin badan u sameeyey hay-adda saalax axmed jaamac ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa bogaadiyey daafurka ruqsadaha adeega korontada dalka mowduucan maanta halkan la ysugu yimi waa mid ahamiyad weyn uga fadhiya qaranka soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed si ay uga midho dhaliyaan himiladooda ah inay ahaadaan dal iyo dad hormarsan oo la tartama dhigooda meesha ugu mudan ee mixwarka u ah udubdhexaadka u ah injiinka u ah in dalkan dhaqaalihiisa isbeddel lagu keeno waa waxa aynu ka qabanno korontada ama energy sector tamarta haddii aynu ka sheekayno yaraynta saboolnimada oo inagu habsatay oo ragaadisay bulshadeenna haddii aynu ka sheekayno oo boqolaal beej ka qorno kordhinta fursadaha shaqo abuur haddii aynu ka sheekayno adeegga iyo waxbarashada haddii aynu ka sheekayno himilooyinka aynu leenahay oo rabno inaynu dayaxaa fulno waxay noqonayaan barkumataal haddii aynan korontona u helin enerjina u helin waa nin gaadhi intuu fuulay gaadhi bilaabaasiina yidhi safar baan ku tegaya ama jidh bilaa wadna ah qof bilaa wadna ah waa noolyahay ma laodhan karaa
bixinta ruqsadaha adeega korontada ayaa door muhiima ka qaadanayo in dowladda soomaaliya ay la xisaabtanto madaxda shirkadaha bixiya adeega korontada dalka